iyadoo la xusuuyahay go-aankii ay wada qaateen baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo xukuumadda federaalka labaatan iyo sideed iyo bishii julaay labadii kun iyo shan iyo tobankii oo ahaa iyadoo la eegayo xaaladda dalka ku jiro aysan suurtagal ahayn doorashooyin hal qof hal cod ah inay qasoonto labadii kun iyo lix iyo tobanka sidoo kale iyadoo xukuumaddu xusuusantaha warmutiidkii ay kasoo saareen madaxda soomaaliyeed kooda afarkii bishii stembar labadii kun iyo shan iyo tobankii ay ku heshiiyeen in daafurnaan hanaan wada tashi qaran oo lagu go-aaminaya hanaanka doorashada ee sanadka labadii kun iyo lix iyo tobanka ee ugu habboon uguna macquulsan oo si sharci ahaan ah ay u ansixin doonaan u raegin doonaan hay-adaha federaalka ee arrimaha arrintu khusayso iyadoo la xusuusan yahay labadii kulan ee madasha wadatashiga qaran ee la kala qabtay oktoobar iyo disembar labadii kun iyo shan iyo tobankii iyo geedisocodkii wadatashigai qaran ee la wada lagana wada qaybgalay ee ka dhacay dalkao dhan iyo qurbajoogta oo gacan ka geysatay in la kala caddeeyo mabaadiida iyo xuduudaha muhiimka ah ee hanaanka doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka si waxtarana uga qayb qabeen una taageereen xubnaha baarlamaanka federaalka oo ahaa qaybta ugu weyn ee ka mid ahayd madasha wadatashiga qaranka iyadoo maanta ku haysa baaqi muqdisho maanka ku haysta baaqi muqdisho labadii lix iyo tobankii disembar labadii kun iyo iyo shan iyo tobankii ee laga soo saaray dhammaadkii kulmeydihii labaad ee madasha wadatashiga qaran ee xubnaha baarlamaanka federaalka laguna galowsaday natiijada wadatashiga qaran oo ahayn inay jirin hal nooc oo doorasho ah way wada qaateen dhammaan dadka soomaaliyeed iyadoo la eegayo fargadahaas kala duwan ee laga qabo afarta hanaan ee doorasho wada gudoomiye mudanael iyo murugweyn iyadoo sidoo kale maanta maanka ku haysa baaqiga muqdisho ee korku xusnaa oo dejinayay muwaadii iyo howl muhiim ah oo horseed hanaan doorasho labada kun xitku ay ka mid tahay in hanaanku uu ku qobnaan doono in la sameeyo aqal hoose iyo aqal sare iyo in ergooyin doorasho ay ku kulmi doonaan kuna codayn doonaan casuulaha dowladgoboleedyada federaalka iyagoo ay ka mid yihiin wakiilo ka socda haweenka dhalinyarada bulshada rayidka iyo inay jidaan jiri doonaan tiro uga yaraan oo cayiman oo haweenka loo qoondeeyey labada aqal ee baarlamaanka iyadoo annagoo xusayna qaraarkii ka soo baxay golaha shacabka federaalka labadii labaatan dowlii janaay labadii kun iyo lix tobankii ee ku cadeynayay inuu soo dhoweyn doono hanaanka kasoo doorasho ee loogu guuri doono agost labada kun iyo lix tobanka ee laisku afgarto iyadoo annagoo garowsanayna go-aanadii dowladda federaalka soomaaliyeed oo ahaa go-aano ay si wada jira u gaareen golaha wasiirada dowladda federaalka kulankooda aan caadiga helay labaatan sideedii janaay labada kun iyo lix tobanka kuna saabsanaa nidaamka doorashada ee hanaanka doorasho ee labada kun iyo lix tobanka annagoo aydeyna dadaaladii lagu bixiyey wadatashyadii lagu gaarayay heshiisyadii ku aadanaa hanaanka doorasho ee ugu habboon uguna macquulsan ee lagu qabtay sanadka labada kun iyo lix tobanka oo ka mid yahay heshiiskii saddexdii abril labadii kun iyo lix tobankii dhex maray dowladda federaalka ee soomaaliya iyo puntland iyadoo annagoo ayeelayna dadaaladii lagu bixiyey wadashadii lagu gaaray heshiisyadii ku aadanaa hanaanka doorasho ee ugu habboon uguna macquulsan ee lagu qabto sanadka labada kun iyo lix tobanka oo ka mid yahay heshiiskii saddexdii abril dhex maray dowladda federaalka iyo puntland annagoo soo dhaweyn ogolaanshaha beelaha caalamka ee go-aankaas oo ka mid ahaa warmasiidkii ka fadhigii aan caadiga ahayn golaha wasiirada wargoboleedka iga soddon iyo koodii janaay labada kun iyo tobanka iyo golaha wasiirada wargoboleedka igad ku muujiyeen taageerada ay u hayaan go-aanada dowladda federaalka ku aadan nidaamka kana codsaday dowladaha xubnaha ka ah ururkaas dowladgoboleedka igad iyo saaxiibada beesha caalamka ah oo ay ka mid yihiin qaranadooda inay ka wada shaqeeyaan sidii loogu hortegi lahaa arrintan inay yani aysan qabsoomin iyo siyaasadda iyo amniga soomaaliya inay si caadi ah u socdaan iyadoo saxaabadeedka golaha ammaanka qaranka midoobay ee labaatan iyo sideed janaayo iyo xubnaha golaha ammaanka soo saareen qaraar toliska saahil laba laba saddex laba labada kun iyo shan iyo toban ee lagu qeexayay inaysan jiri doonin dib u dhigis lagu sameeyo muddada hanaanka doorashada soomaaliya la soo jeediyey uu u baahan yahay isu tanaasul ka yimaada dhammaan dhinacyada mar kalena ay ku celiyaan baaq ay usoo jeediyeen dhammaan dhinacyada iyo hay-adaha soomaaliyeed ee muhiimka ah ee arrinta khuseyso oo uu barlaanku ka mid yahay taas oo lagu boorinayo in khilaafaadkooda meel iska dhigaan islamarkaana si wada jira uga qayb galaan geedi socodka siyaasadeed sidoo kalena ku xuseen in arrinta tan ay tahay arrin muhiima si dhaqsana loo baahan yahay in runtii dalka lagu sadawaalo anagoo soo dhaweynayna go-aanka ee madaxda madasha qaran si wada jira u qaateen qaabkii labadii tobankii april labadii kun iyo lix iyo tobankii ayna gadoobsadeen oggolaanshaha beesha caalamka ee qaabka xukuumaddu iyadoo gadoobsan oo saxaafadeedkii golaha ammaanka qaranka haddana kasoo baxay kooda afarkii april labadii kun iyo lix iyo tobankii ay u waaqeen go-aanka iyo dowladdaba iyo xukuumaddaba inay si dhaqsan loo ansixiyo qorshe hirgelimeed ee go-aankan iyo madasha hogaanka qaran iyadoo hoos ka xaqiiqay in hanaanka doorasho si nabada daahfurnaan ah oo loo wada dhanyahay oo dadka soomaaliyeed dhammaantood u noqon karo tallaabo taariikh ah ee horey loo qaaday xukuumadda federaalka soomaaliya waxay usoo gudinaysaa barlamaanka federaalka ee soomaaliya hanaanka guud ee gedi socodka doorasho sida lagu qeexay go-aankii dowladda dowladda federaalka ee labadii sideedii janaayo labadii kun iyo lix iyo tobankii xukuumadda federaalka iyadoo eegaysa duruufaha uu dalka ku jiro waktiga ogolaasaya iyo hawsha baaxadda leh ee dhiban waxay ka codsanaysaa golaha shacabka inay ansixiyaan hanaankaas doorasho oo lagu keenay wadaxaajood siyaasadeed kuna salaysan go-aan wada ogolah ay qaateen dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha dowladgoboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka mudane guddoomiye mudane yaal muraweyn anigoo kuwasan xilkasnoodiina iyo runtii dareenkiina wadanimo waxaan si xushmada idinka codsanayaa inaad ansixisaan hanaankaas doorasho aan maanta idin horkeenay oo lagu keenay wadaxaajoodkaas aan idiin sheegnay looguna talagalay runtii inuu qarsoomo waktiga loogu talagalay ee ah agos labada kun iyo lix iyo tobanka waa mahadsantihiin